duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu doorka roonna waxaa qeyb ka noqon doona
mid ka mid a musharaxiintii u taagnaa xilka madaxweynaha puntland oo maanta ku geeriyooday shil ka dhacay shil gaari oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka boosaaso iyo qardho
ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug oo dagaalamayaasha al-shabaab kala wareegay deegaano hoostaga magaalada caad ee koonfurta gobolka mudug
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa dalka jabuuti ka furay shirka sanadlaha ah ee macadka heritage
dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisa meelaha ugu dambeeya ay ka bixi doonaan ciidamada nabad ilaalinta ee admis
taliyaha ciidanka booliska dalka jabuuti iyo wafdi hogaaminaya oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho
shacabka muqdisho oo soo dhoweeyey in booliska soomaaliyeed ay xiraan dadka baraha bulshada kusoo gudbiya muuqaalada anshax xumada ah
akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dhegeystayaal
mareykanka oo ku dhawaaqa isbahaysi ka dhanaa xootiyiinta dalka yeman
iyo tirada guud ee dhimashada falastiiniyiinta ay xasuuqeen ciidamada israa'iil oo la shaaciyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal waa maalinimo talaada taariikhduna waxay ku haastaysan tahay sagaaliyo tobanka bisha labiyo tobnaad sanada labakunlabaatan iyo saddex waxaadna kusoo dhawaataan warkii aada maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay mid ka mid ah musharaxiintii u taagnaa xilka madaxweynaha puntland ayaa ku geeriyooday shil gaari oo markaasi ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka boosaaso iyo qardho faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa shil khasaare dhaliyey oo ka dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka boosaaso iyo qardho waxaana ku geeriyooday shilkaasi mid ka mid a musharaxiintii u taagnaa xilka madaxweynaha puntland wararku waxay sheegayaan in shilku uu ku geeriyooday musharax madaxweyne puntland suldaan cabdicasiis afguduud marxuumka ayaa kusii jeeday magaalada qardho halkaasuu kasii wadi lahaa ololihiisa doorashada kadib markii uu dhowaan shaaciyey inuu yahay musharax madaxweyne puntland
dhanka kalena markaan haddii aan eegno ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa dagaalamayaasha al-shabaab kala wareegay deegaano hoos taga magaalada caad ee koonfurta gobolka mudug sida warkaan oo ku dheereynayo joolashakar
iyadoo howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab guud ahaan dalka ay ka socdaan ayaa faahfaahino dheeraada waxa ay ka soo baxayaan howlgallo culus oo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta galmudug ka fuliyeen gobolka mudug ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa waxa ay kooxda al-shabaab ku xoreeyeen deegaano muhiim ah oo dhaca koonfurta gobolka mudug deegaanada ay ciidamadu la wareegeen ayaa waxaa kale ah dhagax dheer iyo dahar cali xaylow kuwaas oo dhammaan hoostaga magaalada caad ee gobolka mudug saraakiisha ciidamada oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in weli uu socdo howlgalka islamarkaana al-shabaab hadda laga saaray deegaanadaasi maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada afar iyo labaatanaad ee khaalid bin waliid ay howlgallo lagu guuleystay ka fuliyeen goobo kooxda ku dhuumaalaysanaysa si dhuumaalaysi ku joogtayna la wareegeen deegaano cusub deegaanada kale ah gaclugaas iyo sidoo kale mucuud oo hoostaga degmada nurigood ee shabeellada dhexe ayaa kooxda al-shabaab laga saaray howlgallada ka dhanka ah kooxda ayaana dardar xoogan ku bilowday mar kale iyada oo dhowaan la filayay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu tago furimaha hore ee dagaalka si loo bilaabo wejiga xiga dagaalka ka dhanka al-shabaab ee guud ahaan dalka ka jira
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa dalka jabuuti ka furay shirka sanadlaha ee macadka heritage furitaanka shirkan ayaa waxaa goobjoog ahaa madax ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo isugu jira xildhibaanada labada aqal iyo wasiiro iyo sidoo kale madax ka socotay dowladda jabuuti
wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin walaalkeen wasiir muumin oo matalaya madaxweynaha dowladda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle xukuumadda xubnaha xukuumadda iyo baarlamaanka jabuuti iyo mas-uuliyiinta kale dhammaan madaxda wasiirada xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiinta inooga timid dowlad deegaanka soomaalida mas-uuliyiinta inooga timid dowladda kenya dhammaan soomaalida ka kala timid dunida dacaladeeda shacab weynaha reer jabuuti marti sharafta kale kulligiin waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan leeyahay subax wanaagsan waxaa sharaf weynii ah inaan idinkala soo qayb galo madashan sanadlaha ah ee aragti wadaag ee macadka heritage uu sanad walba qabto isuguna yimaadaan labeenta ummadda soomaaliyeed waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha xukuumadda iyo shacabka reer jabuuti oo dhabarka u rita mar walba martigelinta madashan sanad sanadlaha ah mudanayaal iyo marweyn walaalayaal mowduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh isla markaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqadda gaar ahaan ummadda soomaaliyeed dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen nabadda naga tasowday waxay furo u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni midka dhaqaale midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba ummadda soomaaliyeed ee geeska ku nool midka jabuuti iyo jigjigo jooga midka gaalkacyo iyo goday jooga midka marka iyo muqdisho jooga kan gaarise iyo garowe jooga kan berbere iyo baydhabo jooga waxay ku kala noolado iyo duruufo kala duwan waxayse ka midaysan yihiin in ay baahi u qabaan arrinta aada maanta meeshan u fadhidaan annaga ka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheenna soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo soddon iyo laba sano ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagal jabisay islamarkaana ku ilmo dhashay soomaaliya daqiiqadan aan hortiina taagnahay waxaa dhici karta in askari soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah soomaaliya gobolka iyo guud ahaan caalamka wuxuujiraa sidii uu waalidkiis dhanka kalena markaan haddii aan eegno dowladda federaalk soomaaliya ayaa shaacisay meelaha ugu dambeeya ay ka bixi doonaan ciidamada nabad ilaalista ee nabad ilaalinta u jooga dalka ee admis wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac oo markaasi ka hadlaya qorshaha bixitaanka ciidamada admis ayaa sheegay inuu socdo sidii loogu talagalay wasiir jaamac oo twitter space markaasi ku hadlayay ama kulan kula qaadanayay dadyow kala duwan su-aalana lagu weydiinayay ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka admis ay gebi ahaanba dalka isaga bixi doonaan dhammaadka sanadka soo socda ee labada kun afar labaatanka islamarkaana wixii ka horreeyey ay si tartiib tartiib ah ciidanka dowladda ay ugula wareegayaan amniga goobaha ay ka baxayaan sidoo kale waxa uu tilmaamay wasiir jaamac in goobaha ugu dambeeya ciidanka admis ay ka bixi doonaan ay kaliyihiin garoonka aadan cadde iyo tikada weyn ee magaalada muqdisho horta goob walba oo ciidanka admis ay banaynayaan waa muhiim waxaana lagu qiimeynayaa waxa amni ahaan kasoo noqon karo iyo siduu xaaladeeda noqonayo sidaan ugu filanahay ayay maaragta ka ka tarjumaysaa iyadoona military expert aanan ka shaqaynin go-aanadaas lama qaato marka waxaan rabaa horta goob walba oo laga baxayo waa muhiim dhulkeena soomaaliyeed meel walba meesha kale waa ka muhiimsan yahay waxaan rajaynayaa inta harsan oo ay atmis ku harsan tahay oo inta badan waxaan u jeedaa in eerboorka iyo dekedda aada maaragtaa isha loogu haayo horey aan uga jawaabay eerboorka iyo dekedda meesha ugu dambeyso oo laga bixi doono ayay noqon doonaan marka faysaska ugu dambeeyayna ku jiraan mar walbana qorshaha way ku jiraan oo dalka oo dhan amnigiisa la wareegayaa micnaheedu goob walba oo dalka ka mid a dowladda soomaaliyeed iyo ciidankeeda inay ku filnaadaan waay marka taas inaan maskaxda ku hayno walaalkay muxudiin mishinka soo socdo suu u ekaanayaa saa la socotid amisom wejigay markii hore kusoo gashay iyo wejigii mar dhexe ay isu bedeshay oo nabad ilaalintii haddana nabaddalyo isku loogu bedelay mandate loogu siiyey oo haddana atmis loogu bedelay ayay markii twenty twenty four la gaarana laga yaabaa in ay timaado baahi ah in transition kale la galo waa suuragal laakiin suu ekaana weli ma cadda annaga ma rabno inaan ka hor dhacno waxa mustaqbalka dhici doona oo annaga qorsheen waxa waaye inay atmis labada kun labaatan iyo afartan naga baxdo dalka baahidiisa daqiiqadaas marka la joogo iyo duruufta markaasi taagan wixii ay dhaliso say noqon doonaan waa waxa hadda lasii analyse garaynayo laga sii shaqaynayo mission african ciidamadiisa joogayaan may noqonayaan mission isku dhaf uu noqonaya waxaas hadda waxaa laga shaqaynayo laakiin annaga waxaan rabnaa waxba hadday dhacayaan oo ugu ugu suurta galsan inaan inay inay noqdaan ayaan rabnaa marka mishinka soo socdo noociisa waxaan rabnaa inaan u dayno waqtiga lana sugno waqtigiisa tan kale walaalkii cabdixafiid timetableka midinkugu jiraa eerboorka iyo dekedu asagana kusoo celiyey mar walba waa noogu jiraa taas ku bashaareysta mustaqbalka dalkiina oo dhammaystiran ayaa ciidamadiina qaranka idin maamuli doonaan qodobka xiga oo asaga ku daray oo ka dhigista dadka soomaaliyeed hor dadka soomaaliyeed yacni dhaqan ahaan saad la socotidba weligooda hubka lagama dhigin hubka way siteen way la noolaayeen dhaqanuuna noo yahay oo annaga hadda dhaqan cusub dalka soomaaliyeed oo dhammaystiran laguma soo kordhin karo laakiin muhiimaddu waxay tahay hubkaa haysatid maxaad u adeegsanaysaa hub fudud dadka soomaaliyeed iyadoo dowladdii militariga jirtay haysteen iyadoo dowladdii maaragta rayidka jirtay haysan jireen laakiin de siday u isticmaalayaana dembi ama problem keenayso
wafdikiilo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliska dalka jabuuti gaashaanla sare cabdiraxmaan cali kaahin ayaa soo gaaray magaalada muqdisho waxaana si weyn usoo dhaweeyey taliya ku-xigeenka ciidanka booliska jenaraal cismaan cabdulaahi kiniif iyo saraakiil kale safarka taliyaha ayaa la xiriira ka qeybgalka munaasabada weyn ee sideetan sano guuradii aas-aaskii ciidanka booliska soomaaliyeed ee ku beegan maalinta beriti ah labaatanka disembar wafdiga taliyaha ayaa loo gelbiyey xarunta taliska ee kumaandhada booliska si halkaasi ugu qaabilo taliyaha ciidanka booliska jenaraal sulub axmed firin
wafti uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliiska jabuuti iyo saraakiil sarsare oo la socota taliya soo dhowaada waa ku faraxsannahay inaa maantay aada nagu soo booqataan oo ku timaadaan casuumaadda boliiska soomaaliya inaad maanta soomaaliya noogu timaadaan adinkoo nagala qaybgeli doona sanad guurada siddeetanaad ee ciidanka boliiska soomaaliyeed oo ku aadan maalinta beriya insha allahu haddii ilaahay idmo farxad bay noo tahay inaad ka soo qayb gashaan taliya dee dalka marti kuma tihidiin waa adiga iyo saraakiishuna waa dalkii new waaye kaleeto oo soomaaliya kusoo dhowaada ciidanka boliiska soomaaliyeed oo maanta shaqaynhayana inta badani waxay tababar kaga soo baxday jabuuti adinkaa soo saarteen marka waa waa inii mahad celinaynaa marka koowaad iyo marka labaadba insha allahu haddii ilaahay waxaana rajaynahayaa inaysan markii koowaad aysan noqon oo aad mar walba saan oo kaleeto aada nooga soo qayb gashaan oo aad kusoo laabataan sidaasaan rajaynaya hadii ilaahay idmo marka waxaan leenahay kusoo dhowaada dalka soomaaliya magaalo madaxdiisa magaalada muqdisho kusoo dhawaadaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihin aada iyo aad iyaan ugu mahadnaqayaa soo dhawaysta heerka saraa eed adigii saraakiishaadu igu samayseen aeroboortka muqdisho booliiska jabuuti iyo booliiska soomaaliya waa wax qura wax badan baan wanaagna wanaagnaa maanta uma haysto inaan dalka la yimiday ee soomaaliya ani waa dalkaygii waxay igu dambaysay toddobiyo siddeetankii baan u malaynayaa aad ba u fog tahay maanta sharaf ba ii tahay anigu waa muqdisho ka dhaadhaxay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin kolkaan soo baxayey saraakiil badan oo booliiska ayaa naqaado muqdisho dhegee iga tiri yaa duruufta ii saamix weyday inaan soo kaxeeyo anigoo in badan ba wada dee haddana in in saraakiishii naqaadho oo dhani ay diyaaraddii lagu aqabsadaan oo idhahaan muqdisho dhegee walaalahayagii soo
dhanka kalena markaan haddii aan eegno shacabka magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey in booliska soomaaliyeed ay xiraan dadka baraha bulshada kusoo gudbiya muuqaalada anshaxumada ah sida warkaan uu ku dheereynayo mar kale cabdisalaan joolo shaakir reer tigtok kuwa gabdhaha anshaxumada soo dhigaaya waa la xiraayaa waa la dhaqan toosinayaa waa la soo qaqabahaynaa guryahaynaan ka baaraynaa meelaan ku dhaafayna male war ilmihii yaryar ayay fasahaadiyeen gabdhihii waa fasahaadeen in sharci la waafajiyo sanado lagu xukumo ayaan qabaa
muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada waxaa ku soo badanayey dadka kusoo gudbiya muuqaalada anshaxumada ah taas oo keentay in qayladhaan fara badan ay yeerto booliiska soomaaliyeed oo arrintaasi ka duulaya ayaa hadda waxa ay bilaabeen in dabagal ay ku sameeyaan oo ayna xirxiraan dadka muuqaalada baraha bulshada kusoo gudbiya weliba kuwooda anshaxumada ah shalay waxa ay xidheen qaar ka mid a dadkaas oo ay gacanta ku dhigeen oo ay sheegeen in sharciga la marsiin doono xafiiska xeerlaalinta oo ka duulaya hadalka wasaaradda diinta iyo oqaafta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa booliska soomaaliyeed waxay ku amreen cid kasta oo wax u dhimi karta diinteenna suuban ee islaamka iyo dhaqankeena soo jireenka ah ee soomaaliyeed oo baraha bulshada muuqaalada kusoo gudbiya in gacan bira lagu qabto lasoo xiro qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho oo aan cudbaahiyaha dalsan la dhex hadlay ayaan ka waraysanay arrintan qaarkood ayaana si kulul kaga hadlay waxayna dowladda ku taageereen iyo booliskaba in arrintan ay hadda ay bilaabaan oo ay xidhaan dadkaas dhammaan intii dhaqanxumada baraha bulshada ku wada in la xiro ilan waxaan qof kasta huba falow intay raadinayso ah waxaa ku hallaabaa dadka kasii yaryaray iyo intay lamidka ahayadoo maskaxdooda yaryaeda kusii hallaabaysa weli dad badan aa dhiman in lasoo xiro oo ayakana su-aalan laga weydiiyo maxkamad lasii saaro ayaan aad iyo aad u soo codsanayaa guddoomiyaha iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaan ka rajaynayaa inay naga sii suuliyaan waxaas iyo waxyaabaha xumaanta oo la midka faaxishada inay naga sii suuliyaan ayaan ka rajaynaya insha waa la xiraayaa waa la dhaqan toosinayaa waa la soo qaqabahaynaa guryahaynaan ka baaraynaa meelaan ku dhaafayna male haddaanaa hooyooyinka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay kuwa muqaadaraadka keena iyo kuwa cuna waa in dowladdu ay tallaabo sharciga ka qaado annaguna waa garab taagannahay guryahan ka baaraynaa cidaan dhaafayna male annaga kuwaasu aaday noogu bateen wayna dhibeen aaday caqabad noogu yihiin reer facebook iyo reer tigtok kuwa gabdhaha anshaxumada soo dhigaaya habar kasta gabarteeda inay dib u baarto hooyo kasta wiilkeeda inay gadaal u fiiriso waxa uu ku sugan yahay ay ogaato hadda u qaldanyaha soo qabatay sharciga horkeeda anaga waxaan nahay dal muslima waddan muslime soomaaliyaan nahay ayagana waxa ay ku dhaqmaayaan diinta islaamka waxba kama qa- waxa- wax ay ra- sal iyo raad kuma lahan marka waxaan qabaa in la xirxiro oo tilaabo sharciga laga qaado sababtoo ah jiilka dambe ee soo socda ama jiilka hadda joogo ayaa taas ay dan ugu jirtaa marka arrintaas aniga waan soo dhaweynaa boqolkiiba boqol ilmihii yaryar ayay fasahaadiyeen gabdhihii waa fasahaadeen mid hadda gabar dugsi iska dhigan jirtay ama kitaabo raaca jirtay ama iskuul dhigan jirtay hadda waxay isku dayey waxa kuwaas fidnoolayaasha ay samaynayaan inay ayadana samayso ay tilaabo u qaado in sharci la waafajiyo sanado lagu xukumo ayaan qabaa haa sababto ah kuwa kale tusaale u noqonaysaa laakiin haddii laga aamuso kuwa kalena wa dariiqa kuwan ay mareen ay eegana soo maraayaan birri ka malayna dharka la wada tuuranaabo dowladda shaqada ay qabatay yaysan ka noqonin eh, dhoolatus ee waxaan jeclaalaha inay sii wado ee arrintaas si xoog le ay gacanbiri ugu qabato diiniyan ahaan waabnu anface ma fahantay ilan anshax xumo iyo waxyaabo oo diinteena ka baxsan qofka doo ku dhaqmaa in layska qabto anaya dan ugu jirtaa ilan qofka bini aadamka muslimka waxaa laga rabaa wanaagga in dadka muslimiinta wanaagga inay isfaraan xumaantana iska reebaan taasna ilaah subxaana watacaala noo sheegay mafahantay? Hadda mar walba hadda qofkii anshax xumo soo bandhiga haddaa la dabagalo la qabto oo la xero ee, xoogaa wadanka wanuus
gudahaana dhegaystayaal waa naga intaa warkii duhur aad kala socoteen raadiyaha dalsan nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel